aan ku bilownay magaalada muqdisho waxaa ka taagan sida la sheegay xiisad ka dhalatay khilaaf cusub oo la sheegayo inuu soo kala dhex galay madaxtooyada soomaaliya iyo maamulka gobolka banaadir isfaham waagan ayaa la sheegay in labada dhinac ay cirka isku sharartay sida la sheegay toddobaadkan kadib markii madaxweynaha soomaaliya uu soo saaray amar lagu joojinayo tabinta iibinta aan iraahday dhulalka danta guud ee magaalada muqdisho tallaabadan oo ay taageereen taageerayaasha guddoomiyaha gobolka banaadirna gaar ahaan odayaasha dhaqankuna ay u fasirteen inay tahay mid la doonayo in cadaadis lagu saaro guddoomiyaha gobolka banaadir haddaba dhinaca kale guddoomiyaha golaha waa guddoonka golaha shacabka soomaaliya ayaa go-aan deg dega soo saaray sida la sheegay arrintan la xiriirta waxayna sheegeen inay go-aanka gaarista meeqaamka gobolka banaadir ay tahay awood u gaara labada gole ee baarlamaanka soomaaliya arrintaasi odayaasha dhaqankana xalay ay ka hadleen haddaba xiisadan la sheegayo in ay ka jirto halkaasi ayaa wariyaheena maxamed cabdisandheere wuxuu ka wareystay diini maxamed diini oo ka mida ururada bulshada rayidka ah ee muqdisho
annaga aragtida bulshada rayidka aan ka haysano khilaafkan waxaan aaminsanahay inuu yahay khilaaf ka culus mid shaksiyaad kooban oo iyagu markii hore laysku xaglin jiray sida gudoomiyaha gobolka banaadir iyo maaragtay madaxweynaha iyo xafiisyada prime ministerka waxaan isleeyahay khilaafyo kaloo kasii horeeyay ayaa jiray oo kasoo bilowday shirkii ugu dambeeyey ee maamul goboleedyada bal haddaad ii faahfaahisid shirkaas ayaa dood adag ay ka dhacday oo ah in loo ogolaado gobolka banaadir xuquuqda siyaasiga inuu shirkaas kasoo qeyb galo dood kabacdina waa loo ogolaaday laakiin cadaadiskii siyaasadeed ee lagu hayay guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa aada usii xoogeysay ilaa waktigaas oo marka waxaad leedahay dawladda ayaan doonayn in arrintaa laga hadlo dawladdu mawqifka hadda ay qabto waxba kama duwana mawqifkii dawladihii hor ka horreeyay ay qabeen oo ahaa inaan haba yaraatee laga hadli waan gartay laakiin waxyaabo kalea jiraa laleeyahay oo ah in guddoomiyaha gobolka banaadir uu marmar qaato go-aamo siyaasadeed oo kasoo horjeeda kii madaxda isaga ka sarreysay ay qaateen wallahi badanaaba waxyaabaha uu uga duwan yahay gudoomiyahan gudoomiyaashii hore oo annagana soo maray inta badan wuxuu siiyaa culays saaraa dadku maxay rabaan dhaqan ahaanna ma soo jibin mana aysan soo marin dadka inta badan reer muqdisho qof siyaasiya oo gobolka xakuma oo ay ku midaysan yihiin ama aragtidooda ku shaqeeya waan gartay laakiin lama odhan karo in madaxdii soo martay soomaaliya laga soo bilaabo labadii kun ay kulligeed ka soo horjeedeen in dadka reer muqdisho la dhegeysan waayo may kama ay soo horjeedeen laakiin way ka cabsan jireen way ka cabsan jireen waxay ka midaasinaayeen ilaa labadii kun haba yaraatee inay jid u bixiyaan caasimadda marka culaysku waa isgaargaaray dadkanina rabitaanka ay rabeen waxay ahayd inay xuquuq yeeshaan waan gartay gudo guddoonka baarlamaanku wuxuu sheegay in arrinta muqdisho iyo maqaamkeedu ay tahay arrin u taalla amaba uu go-aankeedu leeyahay baarlamaanku marka miyaadan islahayn guddoomiyaha isagoo kaashanaysa ad ii sheegtay qaar ka mida dadka muqdisho uu ka tallaabsanaya arrintaas
kolley waxay aniga ila tahay guddoomiyaha baarlamaanku malaha waxaa laga yaaba cadaadis isaga la saaray inuu warqadda kusoo saaray isagu marnaba markii la sameynayay maamulka jubbaland baarlamaanku wax talaa kuma lahayn markii la samaynayo koonfur galbeed wax talaa kuma lahayn markii maamulada kale galmudug hirshabeelle la samaynayo wax talaa kuma lahayn waddo sharciya oo loo maray haba yaraati ma jiro waan gartay haddiiba ay dhacdo in ismaandhaafka guddoomiyaha gobolka iyo dowladda dhinaca kale waa xafiiska madaxtooyada iyo xafiiska ra-iisul wasaare hoyswata uu ku dhammaado in guddoomiyaha la yidhaahdo xilki waa lagaa qaaday maxay noqonaysaa tallaabada xigta
wallahi hasta anigu waxaan aaminsanahay waxaan ahay qof muwaadina waxaan ahay qof civil society-ga oo mas-uul ah waxaan aaminsanahay xil kastoo lagu dhiibo in lagaa qaadi karo laakiin marka aan fiiriyo ama aan qiimeeyo yacni cadaadiska shacbiga haysta magaalada muqdisho ka jira cabsida aan qabnaa waxay tahay in khilaafku uu sababi karo xitaa in dhaawac weyn soo gaaro dowladnimadii iyo qarnimadii soomaaliyeed marka cabsida aan qabno annaga mas-uuliyadana saaran waxay ku kooban tahay inaan wax kasta oo shar ah ama yacni keeni kara dhiba dhaawac weyn dowladnimada soomaaliyeed aan ka hor tagno
waan gartay waxa aan ku weydiin lahaa in la yidhi waxaa la qorsheynayay dibadbax maanta ka dhaca muqdisho taasna may dhicin arrinta maxaad igaga biirin kartaa
wallaahi si rasmi ah oo naloo soo gaarsiiyey in mudaharaad dhici lahaa ma jirin laakiin waxaa digtay inay dhacd inay dhacday dad badan oo abaabulaya mudaharaad maaragtay naloo soo sheegay oo xogaha annaga aan haysano bulshada ku dhex leenaha naloo soo sheegay isla markaasna yacni arrin nabadge hay-adaha nabadgelyadu waxay ogaadeen arrimahaas inay dhacayaan aroornimadii saaka ayay waddooyinkii oo dhan xireen waana maqalnay in dad yacni degmooyinka ka shaqeeyay in la xirxiray intay la yihiin ma naqaano xitaa dadka qaarkood waxayna soo gaarsiinayaan in la xiray guddoomiyaashii gobolka degmooyinka mid ka mid ah siiba xaafadda horwadaag laakiin weli confirmation ma haysto oo rasmi ah